bulshadu ku dhaqan magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal isla markaana magaaladu xarunta ka dhigtay maamulka isku magacaabay Puntland ayaa si cad u sheegay in deegaanadooda iyo guud ahaan dalka laga saaro dadka Ethoobiyaanka ah dadka shacabka ee ku nool magaalada Garowe gaar ahaan haweenka ayaa waxay sheegeen inay dadka Ethoobiyaanka ah magaalada ku hayaan dhibaatooyin fara badan oo aan loo dulqaadan karin waxayna cod dheer ku sheegeen in sida ugu dhaqsiimaha badan dadka Ethoobiyaanka ah magaalada looga saaro haweenkani dalbaday in dadka Ethoobiyaanka laga saaro magaalada Garowe ayaa waxay tibaaxeen dadka Ethoobiyaanka ee soo galaya magaalada ay yihiin qoysas ka kooban dumar caruur iyo ragooda ayna dhibaato kala duwan ku hayaan dadka shacabka ah haweenkan ayaa waxay sidoo kale sheegeen in haddii dadka Ethoobiyaanka uu maamulka magaalada ka saari waayo ay iyaga saari doonaan islamarkaana ay gacmahooda ula tagi doonaan
naga saara ma rabno itoobiya ma rabno ma doonayno ma doonayno ma doonayno dalkayaga lama doonayno itoobiyaan itoobiyaankaana laga saaro si degdegana ha noola saaro naga saara ma rabno itoobiya innalaga saara baanu doonaynaa si sharaf leh oo aan xumaani ku jirin in dalkaa loogu celiyo dadkaa dalkiisa loogu celiyo annagana dhibaataynu hayo dowladdana waxaan ka codsanaynaa si degdega dadkaa nooga saaraanin oo naga celiyaanin hadday saari waayaan annagaa saarayna gacan iyo baan faraanu ula tegaynaa fara kulub bay nagu hayaan hana laka qabto durwaagiibaa cunay haadkare wax ka dharge jeedaana dalkeenna inay u haraan bay rabaan naagihii bay wadaan nimankii bay wadaan carruurtii bay wadaan odayaashii bay wadaan wiilashii bay wadaan xaggee u jeedaan idigu maxaa idinka siiya maxaa idinka siiya naga saara ma rabno itoobiya dad aad u fara badan oo shacab Ethoobiyan ah ayaa ku soo qulqulaya magaalooyin badan oo ku yaala waddankani Soomaaliya iyagoon halkaasi ka abuuraya maasaad fara badan iyo akhlaaq xumo daran waxaana sidoo kale magaalooyinka yimaadaan laga dareemaa nadaafad xumo baasan dhowaanayeen ahayd markii uu maamulka abiy axmed dadka ethoobiyaanka ee ku nool magaalada garowe ugu baaqay in halkaas iskaga soo baxaan maamulka puntlandna uu ku amray in dadkaas ay soo samata bixiyaan oo ay gaadiid soo saaraan